wanaagsan halkan waa dalsan qodobada aad maqli doontaanna waxaa ugu waaweyn diyaarad nooca milatariga oo ku dhacday degmada afgooye booliiska soomaaliya oo gacanta ku dhigay hub tiro badan wasaaradda waxbarashada ee soomaaliya oo lagu eedeeyey inay lunsantay lacagta macallimiinta askari ka tirsan ciidanka xoogga dalka oo dil toogashaa lagu fuliyey wararka dibaddana waxaynu milicsan doonaa wadahadalladii soomaaliya iyo etoobiya u dhexeeyey turkigu dhexdhexaadinayo warweyn laga soo saaray
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
mar kale ismaqal habboon habeen wanaagsan saaxiibayaal aan ku bilaabee diyaarad nooca milatariga oo isticmaalaan ayaa ku dhacday degmada afgooye diyaarad nooca milatariga isticmaalaan ee loo yaqaano helikobter ku dhacday beerudhow xerada artemis ee deegaanka carabiska ee degmada afgooye diyaaradan oo ka baxday magaalada muqdisho ayaa kusii jeeday garoonka milatariga ee belidogle ee gobolka shabeellaha hoose waxaana saarnaa ilaa afar qofa diyaaradda ayaa dhacday cillad dhanka matoorka sida ay xoguhu tilmaamayaan inkasta oo ayna weli xog buuxdaana kasoo bixin laakiinse waxaa la sheegay in la badbaadiyey dadkii saarnaa sida ay xaqiijiyeen taliska ciidamada atmis ee carabiska dadkii saarnaa diyaaradda ayaa qaarkood dhaawacmo waxaana loo qaaday magaalada loo soo qaaday magaalada muqdisho ee caasimada dalka dhowr jeer sidoo kale diyaarada nooca milatariga ah ayaa ugu dhacay gobolada dalka kuwaasi oo siday alaabo kala duwan u socday saldhigyo kala duwan halka qaarkoodna ilaa iyo hadda aanana garanaynin jaan iyo cidhi meel a dhigeen oo ay ku dhaceen deegaanada ay gacanta ku hayaan al-shabaab marar badanse waa laga dooday sida ay arrintaasi u dhacday oo deegaanadaasi weliba dadkii shaqaalaha saarnaa la sheegay ay u badbaadeen intaasna haddaan ku gudubno midkan aynu eegno markana booliiska soomaaliya ayaa gacanta ku dhigay hub aada u tiro badan hub ay sheegeen in ay booliiska soomaaliya ay howlgalka u sameeyeen amaro kasoo baxay golaha wasiirada ayaa waxaa lasoo bandhigay hub tiro badan waxaa hadlay macalin mahdi oo ah taliyaha gobolka banaadir ee ciidamada hare macad iyo sidoo kale qeybta booliiska maamula taliya macalin mahdi ayaa sheegay in aan la ogolaan doonin cid kasta oo lagu arko hub isla markaasina hubka sharci darrada ay la dagaalamayaan waa kan macalin mahdi
howlgal hay-adaha ammaanka ay wadeen toddobaatan iyo labadii saac ee lasoo dhaafay oo ujeeddadiisu ay ahayd xeerkii ka soo baxay golaha wasiirada labaatan dhaqangelinta xeerkii ka soo baxay golaha wasiirada ee lagu ansixiyey xeer ra-iisul wasaare soona baxay taariikhdu markay ahayd labaataniyo afartii julaay labada kun iyo afariyo labaatanka ujeedkiisuna ahayd mamnuucista ka ganacsiga hubka iyadoo la dhaqangelinaya ayaa la qaaday toddobaadkii laba saacadood socday waxaana lagu soo qabtay sidaad la socotaan hubka aad aragteen iyo ashkaasta aad aragteen dadka aad aragteen tiradooda ay gaarayso ilaa afar runtii iyo soddon soddon soddon iyo lix qoray oo afar beekaam ay tahay iyo soddon iyo laba aake iyo rasaas aad u tiro badan howlgalladaas waxay ka dhaceen meelo kala duwan goobo kala duwan oo caasimada ayay ka dhaceen degmooyin kala duwan ashkhaastaas kala duwanna waa lagu soo qabtay kuwaasoo ahaa qowlaysato caadaysatay inay ka ganacsadaan hubka sharci darrada si sifo sharci darra ana ku gadayey ujeedka iyo maqsadka weyn laga lahaana uu ahaa in sifa sharci daraa dadka soomaaliyeed lagu dilo ama ha ahaato khawaarijta ama ha ahaato meel ka baxsan oo ah shacabka soomaaliyeed isdhibaateynaya inay isku dhibaateeyaan runtii hore iyo gadaal horaa dhow uma laabanayno meeshan ka nimid oo ahayd hubka sharci darrada ahaa uma laabanayno meeshan ka nimid oo ahayd hubka lama koontarooli kare ee maaragtay waa in la ilaalshaa horaan u soconaynaa lama ogola qof muwaadinoo soomaaliyeed inuu xuduudaha dalka ama ka soo gelsho ama ka ganacsado hubka waa la mamnuucay qof kasta oo ku hawlanaa horena ugu qof kasta oo hadda ku hawlan ama ku ama hadda gacanta kula jiraana waxaan gaarsiinaynaa ciidamada ammaanku gacan adayay kusoo qabanayaan sharcina- sharcigana waa lala tiigsan doonaa runtii waa ayaan darro in qof soomaaliyeed uu ka raadsho macaash dhiigga ummadda soomaaliyeed inuu hubkii khawaarijtu dadka ay ku dili lahaayeen uu u gado qof soomaaliyeed isagoo raba inuu ilmihiisa ka biisho wax kale oo laga ganacsada ayaa ka badan uu qofku ka ganacsan karo waxaan leenahay dad- dadka soomaaliyeed ee muwaadiniinta qof kasta ee soomaaliya ee ka ganacsada hub wuxuu la mid yahay qof khawaarija wuxuu la mid yahay kuwa hurunaya dhiigga sokeeya ee ummadda soomaaliyeed isku laynaya wuxuu la mid yahay kuwa cadowga shisheeyaha u adeegaya ee kasoo gudbinaya qof kasta oo liistiga la- liistiga ay hayaan hay-adaha ammaanka ku jirana ha dhowaato hase dheeraatee waa lasoo qabanaa sharcigana waa la horgeynaa waxaan leenahay xoolihiina kala baxa waxaan leenahay qofkii lagu qabtaa waxaa la horgey- la horgeyn doonaa sharciga iyo cadaaladda kuma ekaa doono howlgalkaanu soddon iyo lixdan qorayoo lasoo qabtay oo soddon iyo saddexda aake iyo afarta beekaam iyo rasaasa lasoo qabtay intaasuu ka badan doonaa intaas in ka badanaan u soconaa inaan aadno waxaan kaloo rabaa inaan halkan fariin uga marino dadka mas-uuli shaqaala dowlada ahaadaan ama mas-uuliyiin ha ahaadaano ama hay xil ha haya- hayaano waxaan leenahay qof kasta ee gurigiisa ku haaya hubaa sharci darro ah ee aan lagu ogeynaysan dowladdu ku ogeyn ama colka uu madaxda u yahay aan u diiwaan gashanayn hay-adaha ammaanku waxay u soo qaadanayaan sharciyad ay ku fatashaan oo ku baaraan waana la baara qof kasta oo lagu qabtana maxkamada lagu geynaa sharciga ayaa la hor- la horgeyn doonaa qof kasta oo ka mida oo lagu qabto isaga oo hub sharci darra ah gurigiisa ku haya waxaan dadka leenahay soomaaliyeed dadka mas-uuliyiinta waxaan leenahay guryihiina ka warqaba waxa ka dhex jira lama ogola askari ama ama askari ha ahaada ama shacba ahaade in qora sharci darraa guri lagu tago kuwa hadda lasoo qabtana guryahooda lagu tegay kuwana meela ayagoo gooba kula dhuumanaya lasoo qabtay sidoo kale waxaan mamnuuc iyadana ah gaadiidka dowladda in la isticmaalo gaadiidka dowladda in la isticmaalo iyo oon u diiwaan gashanayn hay-adaha ammaanka ama talisyada ciidamada aan u diiwaan gashanayn gaari aan lahayn nambar ciidan xoogga dalka ama aan lahayn nambar booliisa ama aan lahayn nambar murus- nabad sugida ama aan la- lahayn nambar asluuba ama aan lahayn nambar dowladda hoose intaba laguma wada kara magaalada gaariga hadduu buufsan waa inuu lambar leeyahay rajiis garaysan yahay lana haayo markuu kasoo gudbaayo kontaroolkana la ogyahay intaa ka gadaal waxaan mar kale mar kale iyo mar kale ku celinaynaa shacabka soomaaliyeed ee sharafta leh ee karaamada leh waa ku mahadsan yihiin ee nala soo wadaagay macluumaadka dadkan ka ganacsanaya hubka naga caawiyey inta kalena waxaan aaminsannahay ee aan ku baadi ku- ku- baadigoobkooda ku maqannahana inaad naga caawi doontaan insha alla
intaas hadda inagu nimaadno macalin mahdi oo si adag uga hadlay waxyaalaha hubka iyo sidoo kale inaga ganacsado markana aynu eegno magaalada muqdisho maanta waxaa ka dhacay isku soo baxyo ay dhigeen qaar ka mid a macalimiinta magaalada muqdisho ee wasaaradda waxbarashada ee soomaaliya ku eedeeyeen in laga lunsaday lacagtii islamarkaasina aynu mushaarkoodii ay xaqa u lahaayeen helin waa kan mid ka mid a macalimiinta sheegay in mushaarkoodii laga lunsaday oo warbaahinta la hadlay
بسم الله الحمد لله ثناء الله ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم آه، جمهورية فدرالك سوماليا قدق معلمينتا وزارة وحبرشدة والمرتيين كو مدحوينها جمهورية فدرالك سوماليا كو رئيس الوزراء حكومة كو قدوميها قولها شعبك سوماليا كو قدوميها أقل كسرة maanta xaqiiqdii maanta intaan oo macallimiina waxaa bannaan ku soo saaray iyagoo shaqadoodii ku jira in lagu wargeliyey inay si qasab uga baxaan hawlihii ay bulshada u hayeen loona haynin wax loo hayana aysan jirin waxaan aad uga xunnahay inay warsaaraddu ballantii ay nala gashay kal hore ee ahaa in ee, wixiina soo maq ee, oo ahayd in wixii naga maqnaa oo mushaar inay xasilisay wax kale oo aan aad uga xunnahay inay inkirtay jiritaankeenna shaqaalanimo haddaba waxaan halkaan ku soo bandhigaynaa caddaymaha aan haysanno ee ka turjumaya macallinnimadeenna kow waxaan ka nimid ama ku nimid wasaaradda imtixaan tartan furan ah waana kan idin hor yaalla labo waxaan u haysannaa shahaadooyin tababar ayadu bixisay muddo labalaba sano ah ee jaamacadaha ummadda iyo macadka gahayr labadaba waxaan wada haysanaa heshiis shaqaalenimo oo aan lahayn wakhti go'an uu ku egyahay waana kan aad aragtaan afar waxaannu haysannaa aqoonsi isku kan aad u jeeddaan shan waxaan ka shaqaynay goobaheennii shaqa- shaqada ee iskuullada waxbarashada jadwalkana waxaa waan ku qorannahay oo haddaba waan ka howlgalnaa lix waxaan ilaaliyaal ka ahayn qaadashadii macallimiinta cusub ee ay wasaaradda qaadanaysay sanadkan laba kun labaatan iyo afar waana kan farinteeda waa tan farinteedu toddoba waxaan sax- saxayaal ka ahayn imtixaankii macallimiinta cusub ay qaadanaysay wasaaradda waxbarashada sanadkan laba kun labaatan iyo afar waana kan sawirada muuqaalka sixidda sideed waxaan mushaarkii loo fasaxay macallimiin aan isku qaanad ahayn oo hadda helay mushaarkoodii oo tiradoodu tahay saddex iyo labaatan macallin waana kuwaan magacyadooda sagaal waxaan mushaarkoodii waayey laba- sagaashan iyo afar macallin waxaana lagu weergeliyey in si qasab ah uga baxaan shaqada ay u hayaan bulshada waana kuwaan hortiinna dhooban dhammaan xogtaas aan kor ku soo sheegnay waxaan u haysannaa caddaymo waana soo bandhignaynaa waana soo bandhigi doonnaa mar walba cid kasta oo nooga baahatana waan siin doonnaa insha allah gebagabadii dulmigaan naloo geystay waxaan cod dheer ku gaadhsiinaynaa madaxda oo ugu horreeya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya iyo ra-iisul wasaaraha xukuumadda iyo gudoomiyaha guddoomiyaasha labada aqal ee baarlamaanka soomaaliyeed xildhibaanada dham- ee hay-adaha garsoorka iyo dhammaan shacabka soomaaliyeed in maanta garteenna si cadaalada loo qaado oo loo soo xaqiijiyo cid cidda gardaran ama haddiina ka gardaran yahayna haddana loo ka garaabo waan idiin rajaynaynaa ama waxaan idiin rajaynaynaa inaad ka soo jawaabi doontaan cabashadeenna iyo xujadeenna il gaarana lagu fiirin doono insha allah wabillahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
haddii aan intaas uga nimaadno markaan aanu milicsanno war cusub oo ka soo baxay wadahadaladii u dhexeeyey dowladda soomaaliya iyo sidoo kale etoobiya oo dhexdhexaadinaysay dowladda turkiga dowladda turkiga ayaa shaacsan inay qaab cusub u wajahayso wadahadaladii u dhexeeyey dowladda soomaaliya iyo sidoo kale etoobiya wejigii saddexaad oo fashilmi islamarkaasina aan dhicin kaasi oo loo malanaa bishan gudaheeda gaar ahaan maalmihii aynu kasoo gudubnay wasiirka arrimaha dibadda ee dalka turkiga xakaan faydaan ayaa maanta sheegay inay dowladda turkigu qorsheynayso qorshe cusub ay doonayso in si foolkafool laskaga hor keeno madaxda ugu sarreysa dowladda etoobiya iyo sidoo kale soomaaliya xiisada u dhexaysa soomaaliya iyo sidoo kale etoobiya ayaa noqotay mid cirkaas ku shareertay maalmihii u dambeeyey kadib markii wasaaradda arrimaha dibadda ee soomaaliya iyo sidoo kale wasaaradda arrimaha dibadda ee etoobiya hadalle xanaf leh oo aada u xaasaasiya goodina ay u muuqda ay isweydaarsadeen warkii habeena saaxiibayaal waa naga intaas mar kale intaynu kulmayno nabadgelyo
wararkaad la haysaa hubsiimo uhelidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii sow haatan maad helin warlahelyaabaha talalhel